barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa kuudii iyo barkii duurnimo xilliga geeska afrika iyadoo ay lixda iyo barka subaxnimona ay tahay xilliga washington d c waa maalin khamiisa kow iyo soddonka oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaana idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ee bartaa cilmiga kombyuutarka oo soo kordhaya si ay shaqooyin ugu helaan
muddo badan baan baran adigu maxay tahay shan bilood ku dhow iska badnayn weliba saas tahay haddana shahaadaan ka qaatay muhiimadaan u bartay aniga marka hore waxay ahayd inaan ku shaqaysto kombyuutarka waxyaabaha qofka uu ku shaqaysta ama u shaqada ogyahay inuu shaqo ku helo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan foornooyinka rootiga ee magaalada laascaanood oo fursado shaqo siiya dhallinyarada heesahaan idiin haynana waxaa ka mid ah
iyo qodobo kale oo ay ciyaaraha ku jiraan marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ayaa sare u sii qaaday hadallada uu maraykanku ku weerarayo xisbiga shuuciga ah ee xukuuma dalka shiinaha isagoo sheegay in bejiin ay isku dayeyso inay dunida qabsato loona baahan yahay in laga hortago mike bombeyo ayaa hadalkan jeediyey iyada oo maamulka trump uu sheegay inuu rajaynayo in wejigii koowaad ee heshiis lagu soo gabagabaynayo dagaalka ganacsi uu la saxiixdo shiinaha bisha novembar ee soo socota bombeyo ayaa sheegay in maraykanku uu muddo xaq dhowrayay saaxiibtinimada dalka shiinaha hase yeeshee dowladda sacuudiga waa dowladda shuuciga ah ee dalkaasi aysan la mid ahayn shacabka dalkaasi toddobaadkii tegey ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike bens khudbad uu jeediyey waxa uu ku weeraray diiwaanka xuquuqda aadanaha ee dalka shiinaha ganacsiga iyo xeeladaha iyo ay dowladda shiinaha adeegsato si ay u saameyn ugu yeelato dunida oo dhan
saraakiil bakistan ayaa sheegay in ugu yaraan lixdan iyo shan qof ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacantay dab ka kacay tareen agaarka magaalada rahmir khan oo ku taalla bariga gobolka bunjaab ee dalka bakistan tareenkaasi ayaa ku jiray safar uu kaga yimid magaalada karaaji kuna socday rawalbindi markii musiibadu ay qabsatay wasiirka khadadka tareenada sheekh rashiid axmed ayaa sheegay in dabkaasi uu ka kacay laba burjuko oo kuwa gaaska ah oo rakaabku ay ku samaysanayeen quraac sheekh rashiid axmed ayaa waxaa uu sheegay arrintaasi in ay dhacday iyadoo dadkuna ay tareenka ka buuxeen muuqaalo telefishinka laga sii daayay ayaa muujinaya dabkaasi oo ku sii baahaya tareenka iyadoo la maqlayay dadka oynaya dadka bakistan badankooda ayaa marka ay safrayaan waxa ay qaataan cunto hase yeeshee waxaa mamnuuca in la qaato burjukooyinka gaaska waxaana la sheegayaa in baaritaan lagu samaynayo dhacdadaasi
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga v o a qaar badan oo ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa wakhti badan ku bixiya barashada kombyuutarka iyo sida loo adeegsado dhallinyaradan ayaa sheegay in ujeeddada ay u baranayaan ay tahay inay shaqooyin ku helaan waxa ay u warameen wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf cabdishee cabdulaahi cilmooge dalka waxaan ka bartaa kombyuutarka kombyuutarka noocyadiis kala duwan baan ka bartaa waxaan baranaya hadeer muddo laba bilood ah wax badan baana ka iska bedelay maalintaan imid xataa ma garanaysa kombyuutarka maarata loo isticmaali karo ama loo daaristiisa xataa dhib bay igu ahayd hadda laakiin wax badan baan ka faa'iiday sida inaan anugu danahayga aan ku qabsado sida inaan mataqaana aan kombyutarka si dhex galo oo maaragtay aaladda haddeer socotay iyo aan wax badan ka fahmo si aan bulshada mataqaana haddeer aan ula isticmaalo si mataqaana waraaqahay aan u diri karo ana la igu soo diri karo si aan warqad maanta u qoran karo wax badan ma ka faa'iidaa na soo koobi karaa anfac ma jeceshahay inaad ku shaqaysatid haa waa jeclahay haa insha allah markaan dhameeyo waxaan rabaa inaan ku shaqo tago kombyutarka wallaahi haddeer waxaa ii qorshaysan inaan isaga garaaciddiisa ugu muhim inaan garaaciddiisa ku shaqo tago waayo garaacidda anfac aad muhiim buu ugu yahay macnaha sida ardada u baro garaacidda keyboardka iyo isticmaalkiisaba intaadan baran markii hore maxaa ka aaminsaneed kombiyuutarka markii hore waxaan ka aaminsana wax aada u adag oon la baran karin balse haddeer maanta waxaan ogahay inuu wax aada simbal ii fudud yahay markii lay baray marka dee macallimiintan aad baan ugu mahad celinayaa sida waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tahay arday badanna waa soo saartaa waan u mahad celinayaa isaga iyo macallimiinta kale ee la shaqeeyaba markii hore anugu shaqadii waxay draawal weeye al'aanka waan ahay balse waxaan rabaa inaan aqoontayga kor usii qaado oon dee aaladda tanna wax ka barto wallaahi isagaa igu dhiirigeliyey maalin maalmaha ka mid ah waan wada kulannay wuxuu igu yidhi waa baran kartaa kombiyuutarka baro anna waxaan ku yidhi wakti kadib baan rabaa inaan barto markii dambe wuxuu ii sheegay inaysan dhib lahayn oo dee la baran karo wax kan wax aada u sahlan yahay marka waxay ka tusayna waa waxbarashadaan sii wata niyo haa anugu kombyuutarka waan bartay muddo badan baan baran adigu maxay tahay shan bilood ku dhow daiska badnayd weliba saas tahay haddana shahaadan ka qaatay muhiimaddaan u bartay aniga marka hore waxay ahayd inaan ku shaqaysto kombyuutarka waxyaabaha qofka uu ku shaqaysto ama uu shaqada ogyahay inuu shaqo ku helo waxyaabaha kale waxyaa shaqooyinka kale inta badan wax kaga dugan yahay kombyuutarku marka aad taqaanid waxaa laga yaabaa goobaha ganacsiga iyo meelo badan oo kale inaad shaqo kaga heshay waayo sababta waxaa jira meelaha magaranaysaa dukaamada oo kale meelaha waaweyn oo boonsharyaasha in lagaga shaqeeyo kuwaas oo bangiyada oo kale sidoo kale kuwaas oo wax lagaga xareeyo oo qofku inuu ku xareysto databasekiisa ha iyo si magaranaysaa xisaabaadkiisa kiyobug waxyaabahaas inuu ku xareeyo qofku marka run ahaantii anigu muhiimaddeeda saa taasay ahayd balse laakiin waxaan qabaa weli duruuftaan u bartay oo anigu muhiimaddeeda marka hore u bartay inaan ku helin shaqadii weli aanan ku helin marka laakiin goor ay hataba waxaan rajeynaya inaan shaqo ku helo waxaa jira dhalinyaro badan aanu ku baraarugsanayn sida loo isticmaalo ama loo barto kombyuutarka maxaa uga sheegi lahayd marka kombyuutarka run ahaantii kombyuutarka waxaan dhallinyarada ku baraarujin lahaa kombyuutarka inay bartaan kombyuutarka waa qofku shaqo aad bu ugu heleegay waa shaqo fiicanoo la barto wey xirfad fiicanoo la barto wey waxayna ka mid tahay xirfadaha magaranaysaa qofka farsamada qacanta ay ka mid tahay oo qofka markiiba u baran ogyahay waxna ku helay ogyahay marka marka adduunku dhanna saada ogtiin dee waa lagaga shaqaystaa kombyuutarka oo waxyaabaha lagu kala wada weyo qofka hadduusan kombyuutar iyo magaranaysaa ama laabtan waxa layahay hor ool waxba ma kala waya shaqadiisuna ma fuudaan karto marka waxaan qabaa dhallinyartaas dhallinyaro badan waxaas ka jira ma og tahay maanta iyagoo baran kara haddana aan magaranaysaa isku dayna xirfadahaas inay ay aan waxba u arago oo midha xoogaa liidsada marka waxaan odhan lahaa warniyahow barta kombyuutarka oo magaranaysaa ku shaqaysta waqti badan inaad ka qaadan mayso gooray hataba shaqana oad ku helisaan faa'iidooyinkiisa maxaa uga sheegi lahayd kombyuutarka kombyuutarka wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan buu leeyahay waayo de haddeer wakhtiga aynu joogno aaladeelna jaan qaadana ma og tahay marka waa laga tegay goor maxay haytee in qofku uu qalin wax ku qoro qalin hadda waa laga soo gudbo qofku wuxuu ku qoraa laabton ama waxa layahay kombyuutar inuu magaranaysaa uu garaaco oo magaranaysaa ku qorto shaqooyinkiisa bangiyadoo kale shaqooyin meel kasta haddeer saad ogtiin wax ugu badanoo wax lagu qabto waa kombyuutarka weye marka waxaa isleeyahay marka waxaa qaba shaqada uguna fudud uguna fiican oo magaranaysaa la baran karo waa kombyuutarka marka dhalinyarda marka in magaranaysaa dee kole dirgooro qalin iyo waxaas laga tegay inay kombyuutarkaas dad ku baraarugaadaan dhalinyartuna ay bartaan oo wax muhiima weye oo magaranaysaa dantoodana waa ugu jirtaa iyagana waa anfacayaan naftooda way ku anfacayaan faamilgooda way ku anfacayaan marka waxaan kula talin lahaa inay kombyuutarkaasi bartaan xirfadda kombyuutarka
waryaha v o a yuusuf maxamed yuusuf magaalada boosaaso waxa uu la sheekaysanayay qaar ka mid a dhallinyarada magaaladaasi oo hadda u soo jeestay inay bartaan cilmiga kombyuutarka si ay shaqooyin ugu helaan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a aan ku nasanno markana heesta shamis iyo cabdiqaadir jubba
She lays so
heestaas shams waxaa ku luqinayaya cabdiqaadir juba halkaad dhegeysaad welina laga socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington qaar ka mid a foornooyinka magaalada laascaanooda ayaa fursado shaqo waxa ay siinayaan dhalinyarada magaaladaasi ee shaqolaantu ay hayso waryaheena laascaanood cabdikariim olol oo booqday foornooyinkaasi qaarkood ayaa warbixintan noo soo diray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku yaala meelo kala duwan oo ay dhallinyaradu ay ka shaqeeyaan oo ay ka midka yihiin foornooyinka dhallinyaro fara badan oo fursadan shaqada ka helay ayaa waxay nooga warrameen inay suuqyada magaalada laascaanood u iibgeeyaan ruudhiga qaarkood aan kula kulannay xilli ay samaynayeen ruudhida ayaa waxay sheegeen ay u tahay shaqo wanaagsan
hadda waxaan la joogaa mustafa sheekh mukhtaar bal mustafa waxaad iga sheekaysaa xilli duhuraa lagu jiraa ruudhida qaabkaad u samaynaysaan iyo taa iyo in dhallinyaradu ay xirfado ka helaan ay kaariyoonayaasha ku qaadaan idinku aad baabuur ku qaadaan bal iga war kuley hadda maarata ilaa afar kiishada kiish waan samaynaa kuley noolmaalmeeda kuley waan ka radsannaa wax kale dhiba ma jira ruudhigii iyo keegii iyo duurashidii iyo wixii waan habayn wixii dhan waan samaynaa kuley noolmaalmeeda waan ka halnaa bal ka waran qaabka loo sameeyo dee foornadii horea lagu samaynayaa wallaahi foornadii hore maaragtay tii horta warshadii iyo maaragtay tii duntii way isdiideen unaga tii dunta isku haysnaa taas ilaahay noo barakeeyey maaragtay taasna waan wadnaa dee tii maaragtay oo warshadii waan hamli wayni maaragtay korontadii iyo maaragtay motoorkii wixii baan hamli wayni dee tana ilaahay noo barakeeyey maaragtay tanaan ku wadnaa koley gaariyooyinkiin waa laga qaadaa laba gaari baa suuga noo aadaa maaragtay baabuurkiina waa laga qaadaa asagana meelihii gaargacanka u gaarnamaa geeya dee kolley maaragtay waa isku fiican yahay keegiina waan samaynaa doorashadiina waan samaynaa cunkii waan samaynaa buskudkii waan samaynaa waad diyaarinaysaan miya aa kii ashadii baan diyaarinaynaa hadda doorkii kii quraadii waa tegey dhegaystayaal hadda waxaan la joognaa mulkiilaha foornadan iskaleh waxa uu sheegay muddo aada u fara badan inuu halkani dhallinyarada si ay camal iyo shaqo uga helaan waxaa weli lagu samaynayaa qaabkii mutullaha oo kale in loo sameeyo bal waxaad iga warantaa ruudhidan muddada aad soo waday iyo fursadda aad dhallinyarada siiseen oo kale iyo qaabka aad u samaysaan bal iga war rag badan baa farco kale ayaa ka dilaacay oo maxaan sheegay qaar dibadaha aadeen ilaa intaada waad garanaysaa ragga waxaan sheegay isbeddelka imanaysay markii lix nin ilaa toddoba nin ilaa shan nin hadba heerka ay maraysoba dadku ka shaqeeyaan marmarka qaarkood wax iska dhaca refreshon wax la yidhaahdo oo lacago la sameeyo iyo sixir barar baa iska yimaada marka markaasayna kooskaraysaadoo dhulkanala dhacda waayo wixii roodhigii ma kordhin karra aan lacagtiina waad aragtaa lacagtiina kunbaa weyn kunbaa u yar weli waxaad u samaynaysaan qaabkii ahaa foornada gacanku samayskaa korontadu meeshan dalkeenna waxaa weeye korontada kama bixin karo waxaa lala liitaa hadeerto qaybtii yaryarada macmacaanka ahayd markaanu ku istaagno dee boqol kun bay isku taagaysaa markiiba guryihii iyo xaafadihii marka farcaha ilaa saddex boqoloo dollar baa dabkii kugu tegaya foornadii markaad ku istaagtay dabkiina ka sii daran marka tani waxay kaga ladifan tahay markii hore hadda nin kastoo dee qorigii qalalaaba uu iska tegey oo dhulkii baa xaaluf noqday dee markii hore waa la iskala madaaxi karaya hadda waxaan arkaa qaar baa khaanidihii ku jira aad bay qurux badan tahay marka intee bay ku jiraysaa marka la sameeyo oo kale aad foornadan gacanta ee xaabad oo kale aad u isticmaalaysaan waxay ku jiraysaa dabka ilaa iyo adigu toban daqiiqo waad aragtaadoo labada dhinac baa laga dubayaadoo bahal shaaxid oo macaan oo dadku qaleyl ku cunaya marka laba toban daqiiqo ugu badnaan bay ku jiraysaa markiina waxaa ka soo baxaya ilaa laba boqol iyo samtig xaboa ka soo baxaya dabka qofka foornaystaha ama macallinka ama foornada yaqaana meel uu ka waayaa shaqo ma jirto waxaa jira dhalinyaro badan oo kula shaqayn jirtay oo shaqo abuur samaystay iyaguna foornooyin samaystay oo haysta hadeerto oo maxaan sheegaa taakulayniyo hadeerto gaari gacamadii qaar lagu qaadi jiray haysta oo ku shaqaysta ilaa intay meel gaarayaan dee magaranaysa hadday soo celin kari waayaanna alxamdulillah hadday soo celiyaan alxamdulillah haa qof ruma sameeye waad ku farxaysaa oo tallaabsaday alxamdulillah waana is caawinaa oo haddii isaga roodhigo maxaan sheegay ka yaraado isagaa soo dalbanaya haddaan anigu bado anaa ka dalbanaya war la kaala intaasoo saxan baan dhacday wixii iibsami waaya dhibaatooyinka idan haysta idinku dhaca maxaa ka mid ah waxaa ugu badan oon haysta waxaa weeye dau aragtado dawlad naga caawisa wixii ma lihin marka aanu isnaa wax kordhiya dadkii qayliyaan dowladaha dalalka dowladana waa la caawiyaa warshadaha yareedanka shaqaysiga waa la caawiyaa cashuurtii lagaa caawin maayo kabidii lagaa caawin maayo dadka waa qaylinayaan haddaad istaadi lacagtii kunbaa u yaro kunbaa uwood waa aragtaa haddaad kun kordhisid xabadda roodhidoo kale idinku hadda imsaad siisaan laba kun oo shilin baanu ugu wareejinaa dadka waxay siiyaan laba iyo bar iyo saddex cabdikariin olol v o a magaalada laascanood aad baad umahadsan tahay olol haatanna waa wararkii dhinaca ciyaaraha waxaa nagu soo biray stuudiyaha nuur xasan nuur bakhaari oo wararkaasi isha ku soo mariyey
mahadsanid caasha dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo haddii aan ku bilowno kooxda nationals ee magaalada magaceeda loo soo gaabiyo nats ee saldhiggeedu yahay washington d c magaaladaana kala hadlayn ayaa xalay qaaday koobka adduunka ee ciyaaraha loo yaqaano baseball ciyaarta basebolka oo inta badan laga ciyaaro waqooyiga amerika gaar ahaan maraykanka ayaa ah kuwo aad u xiiso badan oo sannad kasta wakhtigan oo kale lasoo gebagabeeyo labada kooxood ee isku soo hara sida kubadda kolayga oo kale waxa ay ciyaaraan toddoba ciyaarood oo fainaal ah haddaba kooxda natis ee ka dhisan magaaladan washington d c waxa ay maalmihii lasoo dhaafay ay ciyaareen ama ay la ciyaareen kooxda astros ee magaalada houston ee gobolka texas waana markii ugu horraysay ee kooxda nats ee washington d c ay koobkan qaado waxaana ugu dambaysay inay fainaalka timaado sannadka kunsaaaqosoddex-iyo-soddonkii muddo hadda laga joogo lix iyo siddeetan sano dabaaldegga kooxda loo samayn doono ayaa waxaa sabtida lagu qaban doonaa magaaladan washington d c guusha kooxda nats ee basbolka d c waxa ay kor u qaadi doontaa saamiga lacageed ee ay lahaayeen milkiilayaasha kooxda nationals iyadoo funaanadaha koofiyadaha iyo agabyada kale ee kooxdani leedahay la filayo in qiimahoodu uu kor u kici doono si weynna loo iibsan doono haatanna dhinaca kubadda cagta haddii aan fiirino ciyaar xiise leh ayaa dhacay waxay ka dhaceen ingiriiska talyaaniga iyo sbain dhinaca ingiriiska waxaa la ciyaaray kulanno ka tirsanaa ee koobka e f l-ka loo yaqaano ciyaartii ugu xiisaha badnaydna waxay xalay dhex martay liverpool iyo arsenaal oo iska dhaliyey min shan gool ciyaartaas ciyaartaasoo tobanka gool iska dhaliyeyna waxaa gabagabadii ay labada kooxood ku kala baxeen rigoorayaal waxaana shan iyo afar ay guusha ku raacday kooxda liverpool oo u gudubtay wareegga siddeedda ee tartanka e f l-ka ciyaarihii kale ee dhacay aston villa waxa ay laba iyo hal ku dardartay wolverhampton wondres chelsea waxaa ka badisay manchester united oo dartay laba gool iyo gool dhinaca spain haddii aan fiirino real madrid ayaa hal dhibic oo keliya usoo jirsatay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee barcelona markii ay xalay shan gool iyo eber ku martay kooxda leganes waxaana goolasha u kala dhaliyay rodrigo tony cruz sergi ramos iyo krim benzema dhinaca ciyaarihii spain ee la dheelay waxaa ka mid ahaa sidoo kale valencia iyo sevilla oo hal iyo hal ku kala baxay levente oo ka badisay real sociedad oo kuna garaacday laba gool iyo gool atletica bilbao saddex iyo eber ayay kaga badisay kooxda sbanyol dhinaca kale horeynta waxaa barcelona ay ku horkacaysaa labaiyo labaatan dhibcood real madrid ayaa ku jirta kaalinta labaad oo leh koob iyo labaatan dhibcood granada iyo atletic madrid iyo ishbilia dhammaan wax ay wada leeyihiin labaatan dhibic talyaaniga haddii aan fiirino dhowr ciyaarood ayaa dhacay xalay kooxda yuventus ayaana dib ugu soo laabatay hogaanka markii ay laba gool iyo gool si dirqi ah uga badisay kooxda kubadda cagta ee genoa dhammaadka ciyaarta waxaa goolka guusha rigooro ugu dhaliyay christiano ronaldo lazio afar iyo eber ayay ku qabatay kooxda torino waxaa mar kale ka soo muuqday weeraryahankooda ciyaaryahanka lagu magacaabo jiro imobile oo laba gool dhaliyey sasuolo iyo fiorentina labi hal waxaa ku badisay fiorentina roma afar iyo eber ayay ku martay kooxda udines waxaa sidoo kale ciyaartan mar kale gool dhaliyay laacibka da-da yar ee lagu magacaabo zaniola oo noqday hogaamiyaha kooxda waxaa kale oo dhacay ciyaar dhex martay napoli iyo atalanta waxaana ay isku mari waayeen laba gool iyo laba gool calary laba iyo saddex iyo laba ayay kaga badisay bolonia caawana milan ayaa waxa ay la ballansan tahay kooxda sbaal shantii kulan ee lasoo dhaafay afar waa laga badiyey kulanna barbara ayay keentay caawa ma badan doonta ayay taageerayaashooda isweydiinayaan dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga inta
mahadsanid nuur bukhaari haatanna heesta muraax iyo fanaanka jooqlo shiro jaamac ayaan dhegaystayaasha mar kale dhegahooda kusii daynaynaa
heestaasi muna uu ku luqanayay cabdi shire jaamac jooqle waxaa ay ugu dambeysay barnaamijkeena ee duuramo ee dhalinyada ay warjirida kugu soo jeedinayeen caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo anuga ibraahim xasan jaandure farsamaduna waxay ahayd jimi faria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo